bismillahi raxmaan raxiim wasiir waa mahadsan tahay xubnaha kale oo golaha wasiirada talayaasha ciidamada ku-xigeennada saraakiisha gobollada qaranka kooxda bambeyda ee booliska ee noqotay sharaftii magaalada muqdisho iyo dalka saxaafadda iyo kulliyadda genaraal kaahiya oo runtii noqotay meel la isugu yimaado marka ugu horreysa waan idin salaamay marka labaad waxaan u gartay wasiir inaanay ahayn xaflad waxaan isugu nimid laakiin ay tahay shirkii saraakiisha ee khamiislaha ahaa wuu ka yara duwan yahay kan golaha wasiirada wuu ka ballaaran yahay marka horta waad ku mahadsantihiin inaad shirkiina nagu casuumtaan waad ku mahadsantihiin waxaa kaloo ku mahadsantihiin inaad noo keenteen kooxihiinni kala duwanaa si ay noo dhiirigeliyaan noona xasuusiyaan shaqada ay shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed noo dhiibteen si aan u fulino marka ugu horreysa waxaan idinkugu hambalyaynayaa horta inaad tallaabo hore u qaadeen oo ay halkaan isugu yimaadeen dhammaan ama inta badan saraakiisha sarsare oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ee amniga ee matala dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inaad idinku isugu timaadaan inaad shirtaan khamiis walba idinkoo ka shiraaya sidii loo difaaci lahaa dalka ummadda soomaaliyeedna wax loogu qaban lahaa idinkoo wadajir uga shaqaynaya arrimahaas waxaan rabaa marka hore horta inaan mahad ballaaran u soo jeediyo taliyayaasha iyo wasiirada ay arrinkaas khusayso waa shaqo fiican waa dhiirigelinaynaa waa idinkula dardaarmaynaa waxaan idinka codsanayaa inaad sii dardargelisaan intaas ka sokow waano maanta waxaa noogu filnaa iyo guubaabo iyo himilada dalka waxaa noogu filnaa fariimihii ay noo sheegeen kooxihii kala duwanaa oo horteenna fariimaha kala duwan noogu dhiibay waa inaad ogaataan hadalladii qiimaha badnaa ay noo sheegeen qof soomaaliyeed ayaa intuu meel fariistay ayuu wuxuu ka fikiray siduu dalkiisa u wanaaji lahaa markaasuu wuxuu soo allifay mirihii aada maqlayseen siduu annaga noola qaybsan lahaa fannaaniinta iyo abwaaniintii intay wakhti geliyeen inay u soo jeedaan habiinno badan inay fikiraan ka fikiraan sida dalkoodu ahaan jiray sida uu yahay sida ay rabi lahaayeen inuu noqdo waa u mahad celinaynaa waa inaadna u qaadataan sida aad dharka milatariga iyo booliska iyo asluubta nabad sugidda u gashan tihiin oo kale iyaguna qalbiga uga gashan yihiin dharkaasoo kale intaas ka sokow markay golaha wasiiradu shiraayaan ama markay shiraayaan madaxda kale ama markay soomaali isu timaado ama markii makhaayadaha la isugu yimaado ama markii meel walba la isugu yimaado waxaa laga hadlaa danaha ummadda soomaaliyeed iyo sidii soomaali dhibka loogu saar looga saari lahaa xataa haddii meelaha lagu fadhi ku diriraayo looga sheekaysanayo arrimaha soomaaliya waxaa looga hadlaa qofkee ka tala fiican qofkee qaabkee ugu fiican ayaa soomaaliya lagu hormaraya qof walboo soomaaliyeed oo ku fikirsan inuu dalkiisa hore u mariyo idinku waa ka duwantihiin idinku waxaad uga duwantihiin ma lihidina gobol aad ka soo jeedaan ma lihidina qabiil aad ku abtirsataan ma lihidina qayb ama koox aad gashaan idinku waxa aad tihiin marka ay qarannimadu mugdi gasho cidda keliya oo heli karta nal iftiin leh idinku waxaad tihiin marka keliya oo la waayo meel lagu cararo meeshii loo soo carari lahaa idinku waxaad tihiin marka rajadu ay daciifto ama rajabeel ummadda uu ku dhaco ciddii biyo ku shubi lahayd xididadii laga abuuray rajadaas oo dib u soo noolan lahayd waxaana la ku wargeliyey shirkii golaha amniga annagoo fadhina xalay in ay kulankanu dhacayo waxaa salaan idiin soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo rabay inuu yimaado shirkan laakiin maadaama uu shirar kale lahaa aniga iga codsado ee, inaan ku matalo isagoo ah taliyihiinnii guud oo ciidamada qalabka sida wuu- wuu og yahay maanta inaad halkan ku shiraysaan waxaan rabaa markaa inaad ogaataan taariikhda ummad walba oo dunida soo marta marka noloshooda iyo midnimadooda iyo horumarkooda ay khatar iyo ciriiri gasho taariikh walba oo aad dib u fiiriso waxaad arkaysaa qoraallo sheegaya in dadkaas ay nolosheeda dib u soo celiyeen ciidankooda ay iyagu leeyihiin haddii marka ummadda soomaaliyeed maanta ay rajo leedahay rajada ay leedahay waa idinka haddii idinku marka aadan fahmina ahmiyadda ummadda soomaaliyeed aad ugu fadhidaan waxaad qatar gelinaysaan jiritaanka ummadda soomaaliyeed waa inaad ogaataan sida keliya oo dal waliba lagu garan karo sharafta kalaamada iyo hidadiilada ummadoodu ay leedahay sida keliya oo ummadi ay ugu eg tahay ummad isku xidhan qarannimadoodu ay iftiimayso waxa ay tahay inay ka muuqato ciidamadooda maadaama dalkeennu uu soo maray dhibaatooyin fara badan oo aan hadda ka soo kabsanayno waxaa loo baahan yahay inaan leenahay cid ka adkaysi badan dadka kale cid ka dulqaad badan dadka kale cid ka fahmi og macnaha qarannimadu ay ku fadhido marka dadka kale la barbar dhigo cid og macno iyaga ka weyn cid arki karta waxa aanay dadka kale arkayn cid og soomaaliyada aan u soconno siday u tahdo cid og inay bixin karto wax aanay dadka kale bixin karin hal cid qof baa jirta marka hal qof baa jirta waa qofkii intuu soo istaagay ummadda soomaaliyeed ku yidhi waxaan diyaar la ahay inaan dhiiggayga bixiyo kuwaasina waa idinka haddii marka aad u soo istaagteen inaad dhiiggiinna ku bixisaan ummadda soomaaliyeed waa la idiin sheegay waxaa la idinku yidhi fanaaniintii halkan joogtay in la ilaaliyo midnimada iyo sharafta ummadda soomaalida way dhib badan tahay waa la idiin sheegay jidku waa qodxa badan yahay waa la idiin sheegay waa la idinka leexin karaa waa la idiin sheegay iska jiraa la idin yahay haddii cid kasta oo soomaaliyeed ay iska jiri weyso cidda mar walba la rabo inay xasuusnaato inay iska jiri karto waa idinka sidaas daraaddeed anoo dhiiri gelinaya shirka khamiislahood isugu timaadeen madaxda ciidamada koow waa inaad ogaataan inaad hal magac wada leedihiin inaadan nabad sugid iyo asluub iyo military iyo booliis iyo immigration iyo aadan kala ahaynina dadkiina halkan jooga inaad tihiin ciidan soomaaliyeed in idin inaad ka shaqaynaysaan soomaalinimada maadaama aad soomaalinimo qarannimo iyo midnimo raadinaysaan iyo dalkan oo aad xoraysaan sida keliyaod ku xorayn kartaan waxa ay tahay inaad tihiin soomaali kow inaad tihiin soomaali labo inaad tihiin soomaali saddex inaad tihiin soomaali keliya marka aad bilowdaan inaad soomaalinimada hoos uga soo degtaan waxaad ka soo horjeesateen ballantii aad qaadeen waxaad ku ballan furteen kitaabkii aad ilaahay hortiisa ugu dhaarateen waxaad been u sheegteen ummadda soomaaliyeed waxaad ka rumayn weyseen ballanta aheyd inaad bixisaan dhiiggiina ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay ciidan garanaya sida aan sheegay macnahooda macno ka weyn waa inaad ogaataan mas-uuliyaddaas inay idinka idin saaran tahay taliyayaasha halkan fadhiya idinka ayaa la ydinka rabaa inaad isku soo dhowaysaan ciidamada haddii aad dhar kala duwan gashataan ood xeryo kala duwan ku jirtaan oo idinku aad kala baqdaan sidee baad ku difaacaysaan ummadda soomaaliyeed sidee baad ugu adkaanaysaan cadowga soomaaliyeed waxaa la rabaa inaad ogaataan qof walba oo soomaaliyeed ama qof walba oo dunida jooga way la culus tahay wayna ka baqaayaan isbeddel inuu dhaco isbeddelku waa wax aadan ogeyn isbeddelku waa berri cidda keliya u gegsan karta isbeddel inuu dhaco marka waa cid rabtaa inay ummadda soomaaliyeed u horseedo nolol ka fiicantan hadda ay ku jiraan waa cid rabta in iyadu keliya ay danka leedahay inay ummadda soomaaliyeed hore u socoto waxaa laydinka rabaa marka idinku inaad ogaataan inaad xambaarsan tihiin macnahaas dad soomaaliyeed oo naga horreeyey ayaa soo xoreeyey dalkan waxay ku soo bixiyeen dhiiggooda waxay ka xoreeyeen gumaysi iyagoon haysan xoolaha aqoonta waxay soo xoreeyeen dalkooda ayagoon lahayn xoolaha aad leedihiin aqoonta aad leedihiin kaamaradahan iyo internetyada halkan yaalla iyagoona dunyadu isugu xirnayn siday isugu xihan tahay maanta iyadoo aanay jirin diyaaradaha iyo baabuurta aad maanta haysataan iyadoo aanay jirin dhaqaalaha iyo doolarka faraha badanood maanta haysataan waxay xoreeyeen dalkooda waxay ku haminaayeen maanta in annagu aan ku noolaano nolol ka fiicantii iyagu ay ku jireen waxay ku haminaayeen in carruurta ay dhalaan iyo kuwa ay awowaha u yihiin iyo kuwa ka sii dambeeya ay gacanta u geliyaan dalka ay xaqa u lahaayeen ummad walba dad baa u kaca wakhti walba oo ciriiriya dad baa ummaddooda u kaca dhinac walba markii la fiiriyo waxaa kugu soo dhacaysa xaggee baa la eegaa hal meel bay ishu qabanaysaa meeshaasi waa idinka taariikhda ummadda soomaaliyeed ayaa marka waxay qori doontaa meesha aad geysaan ummadda soomaaliyeed idinkaa hogaamiyayaashii dalka ah waayo idinkaa oggolaaday inaad dhiiggiinna bixisaan annaguna dalkan annagu ma ka ahin milkiilayaal annagu dalkan waxaan ka naha mas-uuliyad mas-uuliyaduun baa naga saaran dalkan waa la wada leeyahay kulligeen baa wada leh qof walboo annaga naga mida waxa uu ka yahay mas-uul qaybta mas-uuliyaddiisu ay saartana waa inuu ka soo baxaa idinku waa ka mas-uuliyad badantiin inta kale maanta markaa waxaan idinka codsanayaa inaad qaadataan mas-uuliyaddiinna taliyayaashiinna halkan fadhiya waxaa laga rabaa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas inay iyagu hormuud ka yihiin waa in ciidamada la walaaleeyaa waa in la isku soo dhoweeyaa waa in la isfahamsiiyaa waa inay ogaadaan inuu jiro cadow cadow ku socsoo socda ummadda soomaaliyeed oo u diidan horumar cadowgaa sida keliya looga hortegi karo waxay tahay cudud xooggan waa inaad ogaataan inay midnimadu xoog tahay waa inaad ogaataan inay kala qoqobnaantu daciifnimo tahay waa inaad ogaataan in tusaale loo baahan yahay tusaalahaas waa idinka ummadda soomaaliyeed idinka idin sugaysaa waa idinku tashanaynaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaah idhaahdo inaan ummadda soomaaliyeed gaarsiino soomaaliyada ay noo tilmaamayeen wiilashii gabdhihii aad noo keenteen waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
Thank you.